marka hore magacaaga noogu bilow iyo halkaa joogto maxamuud axmed uxwa waaya maxamed xaggee joogtaa hadda kalangola jooga haye bal see wax u jiraan ni wada warku waa badan yahay haddii aan arrinta kaaga soo bilaabo bilowgeeda xalafiidki anagoo raashin kartan oo meel iska joogno shini muddo laba bilooda meeshaan ku aruurinaynay oo geeda hoostood saliino u yaalin kejifna gantaalan nagu soo dhacay gantaalkii markuu nagu soo dhacayna nin baa dhintay isla markii saddex rag ahoo anigu aan kamid ahayna dhaawac ay noqdeen mid garaab uu ahay hadda aan kula hadlaayo ninkaas waa dhintay marka meeshaad joogteen waa xaggee meeshaan joogna waa meel la yidhaha gusley afteeda ahoo beesta maxau ahay bay centerka bay xaggee u dhowdaha marka centerka bay gusley u dhowdahay waxay u dhowdahay dhinacaasi janaal kasoo hoos waayo waa meesha ay baabuurta ku egyihiin markii ay kasoo baxaan hagga marka janaala waxaad u jirtaa janaale adigu niyo kilomitir ahaan oo hadda kilomitir umaqaan laakiin uma dheera waa wax adinka salaada laga maqlaayo markii salaada subax loo tooso maxaad ka hayseen meeshaan marka gantaalka laydinkula soo riday oo idinkula dhacay maxay aad salada hayseen iyo anaga anaga waxaan haysanilay saaliga siglow iyo biyoli dhexdooda xerooyin shinida ku lahayn shinida marka labadan sano lasoo dhaafay waxaa dhacday abaaraa dhacay way baaba'day markii saasoo kale u baaba'do marka xoogaa meelaha webiga agtiisa iyo meelaha ay kusoo ururtaa in la yimaadaa waa la ururiyaa waa la xanaaneeyaa markay kobacday kortay sanduuqa ay ka shaqaysay ee maqaataa waa la qaadaa sawdki la qabay inay waxyaabihii loo baahnay iyo malabkii ka samayso iyaduna ay ku noolaataa la geeyaa qaabkaasaan u dhaqmaynay marka muddo laba bilood ahaan meesha joognay hadda anigu dhowr jilaan joogay wiil wiilasha hadda dhimanaya wiilka hadda dhimanaya daloolka ahay sida badan xiriirka samay jiray asigaa meelaha keeni jiray asigaa dadka la xiriir jiray marka hadda waxaan rabay kormeel anu imid jimladana wixii markaas rayoobay oo qaadidu baahan in la qaado waa qorshaynahay haddeer marka shinida ma mid cusubood meeshan ka beerayseen mise ood maaragtay isaga ku xanaananayseen mise tii hore soo roob raacaysan ood gaadiidku soo qaadeen taasna hadda kusoo rideen sooma qaadin mid halkan sanduuqa geeda haysto oo meelaha ku dhegana la xanaanaynaa sanduuqa la gelinaa waa la habaynaa taasaa loo habayna marka marka xilliga wax dhacayeen ma idinkoo hoyanaya wax soo dhaceen mise idinkoo shini jebinaya maxaad hayseen anagoo hoyanayna joogna xaruntii wax lagu ururinayey sideedaba maalimnimada la shaqeeyaa habeen mar haddii la soo iido waa meesha laska joogaa wiilka qaar ay meelo ku sheegaysanayaan qaarna raashin bay noo diyaarinayan ninka wiilka ugu horreeyey oo dhintay oo wiilka jikada ku jiray oo raashinka diyaarina u ahay oo gantaalkii dadkii iyo raashinkii iyo wiilkii iyo hal mar ama ciidamay ku habsaday wiilka kaleo dhaawac gaaro daroolka hata dhintayna wuu la fadhiyo way sheekaynayeen aniga iyo nin kaloo dhaawacnay ninka kale iga dhawaay meel sariir ahoo ay wiilashu dhistaan oo jiifay ana dhulkaan jiifay aniga firir hoos ku yimid marka aaga gala cajirka hadda waa laiga bixiyey oo maaragtay salkada waa laiga saaray waana labanahay wiilkii kale asna sariirta saaray firrid way ku jiraan ilaa hadda qaar baa feeraha hoos u gudbay feeraha dhaafay marka waxaas hadda in isbitaalka loo helo maahan qoladan waxay yidhaheen xogaa arrintaan mageli karayno hoos mageli karayno ninka hadda dhintay oo daroolka waa ninkii baabuur laamxoor huday waa ninkii shinida abaabulkeeda hayo oo meesha dejiyo qulooyinkan shinida soo xanaaneyo soo aruuriya oo la xiriir jiray oo meesha hawsha ugu jiray oo meesha aada looga yaqaano centerka bay daday qaraabayhii iyo maaragtay ou soo soorta ayuu markii hore maaragtay lasoo lasoo dasay wixii oo dhan marka xalay kulli waa laisu sheegay dadki ummaddu waa wada ogyihiin waa loo sheegay haddana isbitaalka maydka dad badan u taagan oo maaragtay isbitaalka yimid marka waxaasoo maaragtay cadeymo waa jiraan arrintan marka waa arrin arrin ku talagal ah oo dadka si maaragtay gumaada lagu geystay oo aan cidna maaragtay loogu aabi yeelin ilaahay baa badbaadiyinta badbaaday wiilasha ilaahay oosbay bal magacyadooda noo sheeg mid waa midka darwalka oo sheegtay magaciisa noo sheeg kan kalena noo sheeg iyo wax shaqadiisu ahaa ninka dhintay oo ugu horreey waxaa la yidhaha daa-uud macalin mukhtaara la yidhaha waa nin dhalinyara oo hadda shaqa bilaabay hadda la tababarayay oo mar dhow maraan ka nimid bokool ka nimid aan hadda soo wadno meesha keenay ninkaanna waa ninka daroolka ahaa oo shinada asalkeeda dhowr iyo toban sano kasoo shaqaynayo waxau ahay daroolna wuu ahay fartamiiqaanna wuu ahay askaana kormeerka ahayo sida badan maaragtay ninka ugu qudrad fiicana waxu ahay maarata hawsha shaqa jir marka adinku shirkad malabka ka shaqaysaa tihiin ninkaanina wakiil buu idin ahaa darowlna wuu idin ahaa saaka ilaahay oosuday oo xalay dawaynta ku dhaawama aniyahu markii hore shirkadaana ku abaabulnay laakiin markii dambe dadkii wax soo saarka markuu yaraaday xogaa saddex xilmo waan ahayn habeen horta hadda ka hor dhowr sano ka hor ilaahay oofado waa dhintay ninkaas waxa uuna ahay maaragtay nin howlwadeen oo ah laakiin aan sheerka waxba ku lahayn oo xoogiisaan maaragtay qaybta uga qayb gelnay nin kalaa jiray oo waxyaba bixi jiray isigana waagii dambe oo arrinta u adkaatay xoogaa dib u degay marka hadda aniga abaabul waxaan waday bal wixii magac jiray ahaayeen yay baabi'in oo bal sidii wax ku sii noolaan lahayn maadaama intaasoo ummada dadkooda laga biiro meesha intaasoo shaqaalaha ay joogaan magacahaanna ay leedahay hadda dukaana waxa ku yaala bakaaraha halkaasaa mararka qaarkood ka damci jiray iyo meelo kale xataa intaan wax u filan ku habay jiray haddana labadan sano ugu dambaysay culeeska inaan shinni inta usoo doonno oon ilaa jidkii halkaas culees soo marno waxaa keenay abaariyaa dhacay injinadii sanduuqdii oo meesha taalla oo agabka meesha yaallo hadday faaruq noqdeen waxaa jira bal dib u noolay waaya marka meeshaan laydinku duqeeyey oo shinnidu aad ku xanaanaysaan ma tuulaad joogteen mise waa meel geeda hoostooda oo baadiye ah waa meel beer dhinaceeda oo dhul beer ahaa jiray laakiin hadda aan waayaan la tabcin oo geeda ka baxeen geeda hoosteeday sanduuqoodu yaaleen anigana meelgeesaan ka degenayn oo shinnida lama deex dhex dego markaad xero joogto xoogaa way ku cunaysaa marka geesaan ka degenayn marka meel degan oon wax hadda barobaqina iyo mid macaan ku ogeyn ahayd laakiin gentaal baa nalaga soo doontay dushana nooga habsaday yaa idin duqeeyey marka maxaadka ka beeshaan wax alla waxaan ficinni male wax alla waxaan ka weyni male kolkii waa xalay carrada waa la iswareystay carrada marka hore waxaan qaadanay in diyaaradda ay gentaalka soo riday waxaa idin duqeeyey ma maraykanba mise waa ciidamada uganda ee agtiina degan iyay yihiin waa qoladan afrikaanka iyo diyaaradda labadaas aan ku aan ku balsanay sababtu waxay tahay aniga gentaal soo dhacay oo aanan hore u ogeyn diyaaraddu ay kor taagnin marka gentaal ku dhacay siwacan
ciidanka ciidanka amazona oo waxa uu ahay saddex xaruurin meesha ku lahay oo asna gentaal waa nala soo gaadhiyey midka soo riday marka kulli anaga diyaaraddan u qaadanay sababtu waxay tahay diyaaradda diig intaa lasoo rido dhawaaqiisa kale inaan maqalno saasay ahaan lahayd mog siwacan haddii dhulka laga soo rido dhawaaqisa laakiin kan dhawaaq ma maqal hal mar uu nagu dhacay dhawaaqi noogu horreeya noogu dambeeya inu ahayn maxaa dareenteen marka kolley waad iska joogtay maxaa dareentay adigu walaa hadde arrin dhacdoo noocaas oo kalea naxdin bay leedahay isla markii laakiin maaragtay ilaahay baa un maaragtay aan tawakalnay waxaan la samaynay raggii wixii dhaqdhaqaqlay waxaa ergees ubaxa ragga qaara adeegiyey qaarna waaba carareen oo way cabsadeen anna calaamadeedan qaato nabarkii iyo wixii baan u duubay ninkii kaloo dhaawac ahay sidoo kale u duubalay nin waxaa jiray marka aad u dhaawacmay iyo nin isla markiiba dhintay iyaga duubitaan iyo mid nama jirin sababto waxay tahay nin dhintay iyo nin dhimasho ku dhow bay ahayn oo ana maaragtay korkiisa oo maalkiisa ka fiyoodeen qaab loo duuba ma lahayn marka yaa idinla joogay intiinaad lix qof aan ahayn laba qof oo banaanka naga jirtay saddexna waa dhaawacantay midna waa dhintay marka bal gandaalka xajmigiisa iyo xoogiisa maxaad ku qiyaasi karta wallaahi nin yahow gandaalka yani waa arki jiray waxyaabahaas noocaasa qaar bika culusna way jireen laakiin qaabka uu u dhacay iyo qaabka iyo meesha ku dhacay wuxuu geystay baagaarigii laanrabalka hayo iyo fuuda xasanadgeesiila firiraa gaaray anaga dhamaysaasa firir noo gaareen kuwa wax yar ma ahayn wax yar ma ahayn wax ka weyn inay jireen waa suuragal hadda meesha aad joogtaan waa xagee sidee xaal ku yaalaa hadda islaamka wan joognaa isbitaalka islaamka wan joognaa meeshaasaa labadii meed yaalaan dadka eheladahay ayaan rabaa inaan kala tashado qaabkan u aasi lahay iyo masiida yeel lahay qolada xamar yarka darawalka xamar u degan yahay inay xamar noo soo qaad yidhaahaan waa macquul ninka jooga bakool oo xalay wiilku dhintay waa wada hadlansaaqay oo wuxuu yidhi halkaa had u tahay meeshaad ku aasi karta ku aasi wuri meydkiisa ninkaas adaa hadda gacanta ku haysay idinka idinka hor kuwa xoololeyna waa la dilay kuwa guryaha joog waa la dilay kuwa beerley waa la dilay oo waa la duqeyna lagu dilay adinka hadda waxaad leedahay shinni un baan xanaanaynaa annagoo hawsheena ku jirna ayaa halkii nala kusoo weerarn la ku duqeeyey maxaad isleedahay arrintaoo dhan anagoo aan xaw ahay weliba hoyaad ah oo gobol noo taalo oo hoyanay ayaa nala duqeeyey waa arrin hadda ad u jeedid oo cid walba ay garan karto dardarra intaas la-eg iyo qaabka intaas la-eg iyo dhaqanxumada intaas la-eg waxaas waa wax hor u dhici jiray waana wax aan la yaabanahay yani bini aadamka intaas isula dhaqmo anugu wax maqan meelaga sahelay iyo qaabay tahay maqan marka waa un cid walba wixii aysan dhihi laheed iyo wixii laga qaban lahay in laga qabto insha allah